الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنحمة المسداة والصراط والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم مناسبة caawa horay baa loo sheegay waxay tahay dadka masjidkan joogaana wuu og yahay oo horay buu ula socday waxa weeyaan munaasabo cadiimo ah oo munaasabadan mid la midihi ayan jirin munaasabadaas oo ah habeenkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ee uu dhashay nebigeennu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh habeenkaasoo ku beegan laba iyo tobanka rabiicu lawal ama bisha mawlid aynu u naqaano soomaalidu weligeed muslim bay ahaydoo bishatan mawlid bay u yaqaaniin mawlid mawlid macnaheedu waxa weeyaan waa bishii nebigu dhashay bay u yaqaaniin calayhi salaatu wasalaam habeenka uu kaga beegan yahayna waa habeenka uu labiyo tobanka yahay sidaa darteed dad islaam ah markaynu nahay waxaa waajiba inaynu xusuusanno habeenkaas waxaynu ku xusuusanaynaa ma aha uun iska bilaash ma aha waxaynu ku xusuusanaynaa salawaad nebiga aynu ku sallinayno calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay salawaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu salaada nebiga iyo salaamta nebiga inuuna amro markii uu rabay inaguma bilaabin innaga isaga isku bilaabay ilaahay markii hore dabadeedna malaa'igtiisiibuu ku xijiyey wanaagsanayda baariga ahayd markii saddexaad ayuu ina yidhi nebiga ku salliya kuna salaama aayaddaas ilaahay wuxuu ku leeyahay إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الله إلهي إيا وملائكته إلهي ملائكتيس يصلون على النبي نبي أي كصلنا يا مبير إلهي سبحانه وتعالى إلهي نبي سو كصلنا يا malaa'igta ilaahayna nebigiisay ku sallinaysaa labadaa markii laynoo sheegay oo calaa jihati alkhabar laynoogu sheegay warramid laynoo warramayo ayaa amarkani mu'miniinta ku soo jahay yaa ayuha aladiina aamanuu ilaahaya rasuulka dadka rumeeyeenow salluu salliya calayhi nebiga korkiisa ku salliya wa sallimuu salaama tasliiman salaamidna salaama buu ilaahay haddaba shay uu ilaahay kaaga horreeyey malaa'igtiisuna kaaga horraysay ayaa markii saddexaad lagu amray haddaad mu'min tahay waxa weeyaan nebiga inaad ku sallidid ood nebigana salaamtid wey waajib weeyaan amarkaasi salluu calayhi wa sallimuu tasliiman salaada nebiga lagu sallinayo iyo salaamta la salaamayo labaduba waajib weeye maxaa yeelay amarku mar haddii la idlaaqo dee wujuub buu noqdaa haddaan qariino ka sarfisa waajibnimada haddaan la helin aayaddaas uu ilaahay nagu amray ayaanu ayaanu amarka ilaahay qaadanaynaa oo salawaad baan nebiga ku xusaynaa calayhi salaatu wasalaam oo salaam baan ku xusaynaa sida aayaddu noo fartoo noo amartay midda kaleeto waxaynu ku xusaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam siiradiisa oo aynu isu aqrino ilaa nebiga haddaadan siiradiisa aadan aqoon waxbaa kaa dhiman marka siirada rasuulka inaynu isu sheegno siday ahayd siiradiisa lama gaari karee daraf daraf inaynu ka soo qaadno siirooyinka in badan baynu laba mawlid baynu halka joognay micraajyaal baan joognay intaa waynu akrinayni laakiin haddee fadaa'ishiisa waynu akrinay mucjizaadkiisa qaar baynu akrinay aayadaha iyo fadliga ku soo degay waynu akrinay marka laakiin siirada siirada marka la leeyahay waxaa loo jeedaa wax allaale wixii nebiga ka sugnaaday iyo wuxuu sameeyey waxaa kaloo loo jeedaa abuuristiisa abuuristiisa sida khalqigiisa loo abuuray iyo sida khuluqiisa macnaa dabiicadiisa loo abuuray marka caawa muxaadaradeennu waxay u badnaan doontaa siirada rasuulka alkhalqiya waalkhuluqiya sida nebiga loo abuuray abuuristiisa shakli ahaantiisa siduu ahaa iyo khuluqiisa macnaa guhaadiisa iyo dabeicadiisu siday ahayd yay u badnaan doontaa wax kaleesana insha allah waynu ku dari doonaa labadaa waynu ku xusaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaynu daahirinaynaa inay nicmo weyn ahayd nebiga soo bixintiisu calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay nebiga soo saaray nicmo weyn inay ahayd sidaa darteed nicmadii inaynu hellay inagu oo nicmadaynu hellay waa nicmatu lislaam weeyaan ama nicmatu liimaan weeye yaa inoogu sabab ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa ilaahay sabab inooga dhigo asagaa laynoo soo faray asagaa ina soo gaarsiiyey marka ruuxii ilaahay gacantiisa nicmo kuugu soo dhiibana mukaafaca shay la yidhaaho ayaa jira oo markaa inaynu xusno oo weynayno hadda waa tii xadiidka halka laga sheegayey hameenkuu dhashay maalinteedii waa soomi jiray nabigu isnaynta yaa rasuulallahi maxaad u soomtay waa maalintaan dhashay buu idhi waa maalintaan dhashay dad bayna waxay ku leeyihiin waxa weeyaan maalinta christmaskahay la mid tahay bay odhanayaan christmaska yay la mid tahay nebi ciisaa dhashay yahuudbaa markii hore bilowday nasaara ku darsantay markaasaa mu'miniinta lagu khaldayaa bay leeyihiin war xadiidkan miyayan arag kutubaha waaba yaalyaaliin meelahay joogaan waaba yaalyaaliine horta maalintii aan dhashay weeye saasaan u soomayaa oo xadiidka muslimihii u wariyey sow may arag oo haddii maalintii nebigu cayinay haddaan aniguna bishii ka daba cayino maxaa dhibaato aho ku jira sow isku mid maaha nebigu wuxuu yidhi waa maalintaan dhashay anna waxaa nebiga ugu ixtifaalayaa waa bishii u dhashay asaguba maalintuu dhashay wuu soomay oo maalmaha wuu ka soocay oo wuu ka aqoonsaday oo cibaado khaasa oo sooma ayuu ayuu ayuu la yimid oo sunnaa talaado uusan soomin arbaca uusan soomin leesh waa dhashay buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka nicmatulmawlid wuu u soomi jiray midda kaleeto wuxuu u soomi jiray tacdiimu lbictha bicsadii rasuulka la bixiyey ee loo bixiyey rasuulka laga dhigay yowmun unzila calaya fiihi buuri waa maalinkii qur-aanka laygu soo dejiyey sidaasaan u soomayaa kolka hadduu labadaa dartood nebigu u soomay maalin isnayna inuu dhashay dartii kow oo wujuudka u soo baxay iyo inuu qur-aanku ku soo degay oo uu malaggii la kulmay oo uu nicmo weyn halkaa ka helay labadaa dartoodaan u soomayaa hadduu yidhi anigu labadii dartood sow nebiga ixtifaalkiisa uma suubinaayo bishiise maalintii hadduu nebigu sidaa yidhi bishiise ma waanan ku daraynin anigu waan ku darayaa weliba maalintii laba iyo tobanka ahayd ayaan ayaan cayinanayaa maaha wax meel laga keenay waa wax nebiga lagala kulmay calayhi salaatu wasalaam marka ragga odhanaya maalintaas gaaladaa laga bartay ama yahuud baa keentay maxay u odhan waayeen nebigu muxuu isniin u soomay hadduu dhashay muu iska dhaafo may kula murmaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam inta annaga ay nagula murmayaan maalintii nebigu weyneeyey aan weynayno horta asaga ha la murmeen oo ha yidhaahdeen haddaad dhalatay maxaa kaa khuseeya ma sidii nebi ciise maalintuu dhashay oo kalaa tahay maxaa u soomaysaa maxay u odhan waayeen isaga waata maalintaasi waxa weeyaan waa maalintii nebigu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuu soomay wuxuuna ku cileeyey maalintaan dhashay weeye maalintii qur-aanka laygu soo dejiyeyna weeye buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam midda kale xadiidkan bukhaarigu iyo muslimka iyo kulli ay warinayaan halka laga akrinayey wuu arkay yahuudoo sooman buu arkay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi war maxay la sooman yihiin warkaalaya maxaad la sooman tihiin saalaya waa tobanka muxaramo waa maalintii muuse iyo nebi iyo reer bani israa'iil ilaahay badda u soo kala jeexay oo fircoonkii cadowgooda ahaa ilaahay uu halaajiyey marka nebi muusaa soomay shukri daraaddi annaguna asagaan kaga dayanaynaa bay yidhaahdeen markaasuu yidhi idinku yahuud baa tihiini waanad ka kufrideen tawreed iyo nebi muuse minne naxnu axaqu bimuusaa minkum buuri nebi muuse annagaa idinka xigna buuri annagaa idinka xigna maalintii nebi muuse uu khayr helay annagaa idinka xigna hadduu soomay annagaa ku raacaynoo soomayna nebigu markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam caashuura maalinta la yidhaaho qofkii sooma sannad ka horraysa iyo sannad ka dambaysa dembigoodaa laga tiraaye hala sooma maalinta caashuuraahu yidhi nebigu calayhi salaam muxuu marka nebigu u soomay wuxuu soomay nebi muuse oo rasuula walaalkiisao ka horreeyey ayaa ka guulaystay cadowgiisii fircoon ahaa nebi muusa markaas yaa soomay nebi moxamedna waa soomay markaasuu asxaabtiisiina faray inay soomaan waa maalin la gaato haddeer weli waa soomaynaa caashuurada weli waa soonnaa arrinta sababteeduna middaasay ahayd marka sidaa darteed nebiga ixtifaalkiisa waanu ixtifaalaynaa intaanaan siirada gelin waxa weeyaan muslimiintu inay nebiga mawlidkiisa calayhi salaatu wasalaam inay weyneeyaan isaga mid bay ahaayeen taariikh dhexe unbaa dad kooxihii soo baxeen oo odhanaya mawliidka maya ma jiro waa macsi waa dembi waa bidco waxaasoo dhan baa la leeyahy haddee waxay ila tahay dadkaas ilaa kun iyo boqol iyo kow iyo tobankiibay qayladaas bilaabeen wax kaga nuqsaamay mawliidka nebigana wax ku soo batay mooyaane lama arko iyagunbaa isxiiqinaya mooyaane inay caalamka islaamka mawliidka nebiga ay ka baabi'iyaan ama ay dadka wax kaga waxeeyaan ama ay ka shakigeliyaan qof haddee iimaankiisu uu naaqis yahay mooyaane ma jiro dowladaha caalamka haddaynu fiirinno meel qaarkeed dowlad dowladaha ka mida qaarkeed meelo qaarkood ayaa la yidhaahaa mawliidka ayaa laga aqrin sharqul aqsaa baanu tagnay undaluusiya iyo maleesiya meesha ugu dambaysa munqaticul ardi weeyaan halkaas mawliidka sida looga weynaynayo iyo sida looga loo xaflada loogu samaynayo u malayn kari mayse xagga islaamka meesha u geesaysa qorax udhacna shimaal ifriiq marocco iyo mauritaniya iyo tunis iyo markaad tagto shimaal ifriqiya waaba ka daranyay innagu labiyo toban baynu mawliidaynaa bil dhan bay mawliidayaan inta u dhaxaysana sidaa wey marka qof baa doonaya marka hadal uu meel ka naanaaleeyo inuu caalamkaasoo dhan wuxuusan aqbalayn inuu inuu inuu fahamsiiyuu doonayaa mana ahane alxaqu abhaju waalbaatilu lajlaju buuri xaqu waa cad yahay baatilkuna waa laablaaban yahay laablaab meedhan weeyaan magaalada maka la yidhaaho maka oo loo nisbeeyo mawliidkay diidaan la leeyahay meel waxaa jirta barxaturashiid la yidhaaho oo soddonka hameenka mawliidka lagu aqriyo oo xaflad xafladdeennan ka weyn hameen walba ay isugu timaado almadiina almunawara markaad tagto ashraafta xaafaddeeda soddonkaba mawliidka waa laga aqrinayaa waxa diidayaa waxa weeyaan dee dad meele mushaar ku qaato oo caynkaasa mooyaane culimmada inteeda badan sidaas aynu u aqrinaynayo ay mawliidka u aqrinayaan waa qof daraahim ilaashanaya daraahim soo gasha qof ilaashanaya unbaa odhanaya mawliidku waa xaraame waa kane ha layska daayo laakiin ummadda inteeda kale aan danta lahayn mawlidka nebiga muslimiintoo dhan ayaa samaysa haddaba laakiin waxaan leenahay ama darra shamsa duxaa fi lufqi aalicatan an laa yaraa daw'ahaa man laysa daa basari buuri walaysa kullu khilaafin jaa'a muctabaran ila alkhilaafa aladii lahu xadun min annadari ama darra shamsa duxaa barqada qoraxdeeda ma ceebaynaysaa buu yidhi fi lufqi aalicatan ayada oo halkaa dee qorax ka soo bax ka soo baxday an laa yaraa daw'ahaa iftiinkeeda inuusan arag man laysa daa basar qofaan indha qabini inuu arki waayo qoraxda ma ceebaynaysaa buuri maya qoraxdii baa soo baxdoo barqin bay maraysaa dadkii oo dhan indhaha qabay way arkayaan laba indhalo oo nugu jirta baa yidhi annagu uma jeedno de haddaadan u jeedin adaa indha le mooyaane qoraxdii waa taas qoraxdii waa taase ceeb kuma aha nin indhan iyo qoraxda inuu arki waayo maxaa yeelay inta indhaha qaba way arkahayaan walaysa kullu khilaafin jaa'a muctabaran khilaaf walba oo yimaadaana mid la fiiriyo ma aha oo macno ku fadhiya ila alkhilaafu aladii lahu xadun min annadari khilaafka daliil cuskan mooyaane khilaaf oo dhan lama dhegaystu yidhi imaamulbasayrina wuxuu yidhi qad tunkiru lcaynu daw'a ashamsi min ramad wayunkiru lfamu طacma almaa'i min saqam waxaa laga yaabaa buu yidhi qad tunkiru lcaynu ishu inay inkirto diido daw'a shamsi qoraxda iftiinkeed min ramadin min ajli ramad daaf ay qabto darteed inay inkirto tira anuu qoraxda uma jeedo waa suurowdaa wayunkiru lfamu afkiina inuu inkiraa suurooba dacmalmaa'i biyaha macaankooda min saqamin min ajli saqam cudur uu qaba darti biyaha macaanka ah qof jiran hadduu ka bado way u kharaar yihiin dadka caafimaadka qabaa hadduu ka badana way u macaan yihiin indhaha caafimaadka qabaa iftiinkao dhan waa arkayaan isha daafsan ma arki karto caafimaadka taasina ceeb kuma aha biyuhu waa macaan yihiine adeer adiga calooshiiyo afka ka jiran baa laleeyaha waxa kuu qaraaraynayaa waa jira adigu aad qabtid waay kolka bal inahaasi ha noqdeen ixtifaalkeenna mawliidka calayhi asalaatu wassalaam waxaynu halka ku hayno saddex arrimood bay ka kooban yihiin saddexdaa keebaa bidcaah keebaanse lays amrin keebaanse diinta islaamka ka mid ahayn waa mida nebigaynu ku sallinaynaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahayna ha lagu salliyuu yidhi nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man sallaa calaya salaatan waaxida salla allahu calayhi bihaa cashra ninkii hal mar ah aniga igu salliya toban kol buu ilaahay ku salliyaa buuri kolka hadduu ilaahayna amray inaan ku sallino oo rasuulkunana amray haddaan nebiga ku sallino goormay bidco noqotay wixii nebigu amray iyo ilaahay ma bidcay noqon karaan maya wey arrinta labaadoon meesha ku haynaa waxa weeyaan waa siiradii rasuulkoon aqrinayno siirada rasuulka in la aqriyaa ma ahan bidcee waa diinta islaamkay ka mid tahay asxaabta siirada aad loogu yaqaanay waynu tegi doonaa sayid cali baa ka mid ahaa sayid cusmaan baa ka mid ahaa anas binu maalik baa ka mid ahaa dadka siirada nebiga ee sifaadkiisa loo doonan jiray baraa bin caazib baa ka mid ahaa rag fara badan oo caynkaasa ayaa siirada nebiga loogu tegi jiray goormay bidco noqotay waagaasaa laysu aqrin jiray nebigu joogaye iyo intii saxaabadu joogtaye in siirada nebiga la aqriyo goormay bidco noqotay waa laba haddana siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadda kulligiin waxaad soo dhigateen madaaris islaamiya waxaa laga bilaabaa madaaris ibtidaa'iya siirada nebiga laga soo bilaabaa acdaadiyaa lagu xijiyaa haanawi baa lagu xijiyaa jaamicaadka kulliyaadkaa lagu dhigaa siirada xataa takhasuska iyo doctooraa marka la qaadanayo siirada rasuulku meelay ka maqan tahay ma jirto marka siiradaas lagu aqrinaayo meelahaas oo dadkao dhami ka qaybgelayaan oo shahaadada lagu qaadanayo iyo siirada halka lagu aqrinaya ma laba siiro ay kala yihiin sow siiratu rasuul ma aha kulligood calayhi salaatu wasalaam oo in laga jaahilba xala dooni maayo waa laba midka saddexaad oon meeshan ku haynaa waxa weeyaan sadaqaanu bixinaynaa masaakiin baanu sadaqa siinaynaa oo inaad wax sadaqaysato oo qof gaajaysan oo muslima aad wax siiso oo ilaahay intuu sadaqa amray aayaadkeeda qur-aanka aad arkayso iyaduna waa bidco miyaa in dadka muslimkaa wax la siiyo oo nebigu ma ogeyn sadaqa in la bixiyo calayhi salaatu wasalaam maya wuu ogaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب إلهي آيات فربضن بو تصدق كل شيء وحا عن صدح ذا أهينون هلك كو هينو حقه ويان وبالعدل لقو شيغيا وحي كلايهين saan oo kale oo loo buuxo waagii nebigu joogay ma joogin calayhi asalaatu wassalaam hadday hagaag weeyaane waxay leeyihiin bidca xasanaahi ma jirto bidca xasanaah lama arko ninka saas lehna naxwuu akhristaa naxwi ama wuxuu akhristaa sarfi ama wuxuu akhristaa balaaqo maxay tahay diinta ka mid maaha miyaa mase nebigaa sarfi iyo iyo naxwe ku ogaa dadka mase abubakar baa ku ogaa mase cumar baa ku ogaa war adigu xagee ka keenta waxaad rabtaana ma ku wanaagsan yihiin oo ma asagoon xasan ahaynba asagoo bidco qabiixa miyaad ku dhex jirtaa markaad naxwaha akhrisanaysid oo balaaqada akhrisanaysid oo sarfiga akhrisanaysid haye mase waxaad leedahay nebigiibaa ogaayoo been baad sheegaysaa mase nebigiina ma ogayn waana fiican yahay baad leedahay bidca xasanaahi ma jirtana gadaal baad ka leedahay kitaabkan qur-aanka ah oo aniga agtayda yaal aruurinta la aruuriyey diinta islaamkay ka mid tahay culumta la diiwaaniyey diinta islaamkay ka mid tahay mana la ogayn oo nebigu ma ogayn axaadiista wuu diiday nebigu in la qoro calayhi salaatu wassalaam wuu diiday ha qor inuu yidhi axaadiista dabadeedna waa la qoray waata qoran oon arkaynaa ma xun tahay marka imaamulbukhaari iyo muslim iyo dembi bay galeen miyaa maxaa yeelay waxaa nebigu ogayn oo uu diiday weliba in la qoro ayay qoreene maaha waana bidco waana xasano waadan garanayn mooyaane nebigu ma ogayn abubakar ma ogayn ma ogayn waxaasoo dhan ma ogayn axaadiista inoo qoranoo maanta islaamku uu ku nuurayo waa waxaa nebigu ogayn waana wax lagu liibaanay oo ka dambeeya bidca tayiba xasana weeyaan kitaabka la kulmiye qur-aanka ah waa bidca tayiba xasana weeyaan naxwaha iyo sarfiga iyo fiqiga iyo culuumta la alifay aad aragtay culimmada mufasiriinta oo fasiray qur'aanka kulligood wax la ogaa ma aha kulligood bidca xasanaa wey maxaa yeelay diintu mar kastaba rag unbaa u dhalanaya qarni walba mawlidku intaasuu ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam macnaa kulankan saan loogu soo kulmayo intii muslimiintu markay nebiga war kolley haddaan nebiga siiradiisii akrinayno sadaqana bixinayno aan meel isugu nimaadno intaasi waxba ka dhibi maysa ceebayna mayso markaynu nabiga ku sallino intaasaa sallinaysa midda kale xadiidka muslimku wuxuu wariyey wuxuu yidhi qoom meel isugu yimaadaa ma jiro qoomkaasina qaarkoodna duceeyo qaarkoodna aamiin yidhaah haddii la helo ilaahay baa ijaabada deg deg u siiya buu yidhi xadiidka muslimku saxiixu muslim qoom meel isugu yimaada oo qaarna duceeyo qaarna aamiin yidhaahdo haddii la helo ijaabada ilaahay baa u dedejiye subxaanahu wa tacaala tii baynu innaguna halka isugu nimid waynu ducaynaynaa nin baa inoo ducaynaya labaa inoo ducaynaysa inta kale aamiin bay leedahay ijaabadii waa la hayaa rasuulku been sheegi mayo calayhi salaatu wasalaam marka intaasi waxa weeyaan dee ixtifaalkeennu ummaddii baa ilaahay shaki wax la yidhaaho uun qalbiga ka geliyay hamayn hadday meel wax ka maqlaan oy qaataan hamaynka dambe hadday meel kale wax ka maqlaan waxaad moodaa in laga maydhaya wixii hore in laga maydhayo mana ahe waxaa la rabaa qalbigu shaygii uu mar qabsado oo aamino inuu aaminsan yahay weligiisaa la doonaya qalbi mutaradida dee ma ahan qalbigu waa inuu shay aamino oo uu haabit ku yahay baa la doonaya fariid mawlidka nebigu calayhi salaatu wasalaam ijtimaaciisa ayaa ayaa madluubah sadaqa lagu bixiyaa madluubah salli jamac loo qaadaa madluubah intaasoo dhan shareecada meel aan mid aan meel looga helayn ma jiro weliba hameenkani dee waa hameenkii ugu fadli badnaa kolka intaas waxa kale aynu ku sii darne waxa weeyaan siiradii nabiga calayhi salaatu wasalaam abuuristiisku inoo sheegay nin dajaal la yidhaha inuu imaan doono dajaal oo yahuudiya oo ila oo markaas odhan doono ilaah baana ummad badan baa raaci doontaa la yidhi ninkaa ummad badan maxaa yeelay xoolo badan buu wataa xoolo badan buu wataa ninkaas qofkii raacaa gaajoon mayo caanuu ka dharginayaa wuxuu ka dharginayaa webi xareeda wuxuu ka dharginayaa maal kale waxaasuu wataa qofkii diidana faqri iyo gaajuu meel ugu imaanaya marka nebigu waa inooga digay wuxuu yidhi war ninkaas xoolaha wata ee ummadda baadiyaynaya ee ilaahnimada sheeganaya waa ninkaa iska ilaaliya ninkaa iska ilaaliya ilaah buu sheeganayaa ilaahayna il ma laha asaguse il buu la'yahay tilmaanta anaa idiin tilmaamayo yidhi marka dajaalkii intaan la gaarin ee gaajada miidhan ahaa ee xoolaha miidhan ahaa haddaynu boqol shilin aragno haddaynu ku iibsanayno daacadeenna oo dhan iyo caqiidadeenna oo dhan sow ibtila maaha marka dajaal yimaadana ma qofba yuusan harin baa markaas haddii hadda kun shilin keliya ay tahay waxaa caqiidadii looga leex kuwaad odhanaysaa waa taad fiicnayda waa maxay sheekh aamu meesha xoogaa baa jiree buu ku leeyahy dee xoogaa hadduu jiro awey caqiidadii meede xoogaa maba xumee iskaba shaqaysee ama makhaayad furo ama meel uun wax kaaga imaanayaan gale laakiin haddii caqiidadu beec ma gashee waa sidee marka bal dajaalna waa soo socdaa sidii loola wax qaybsado aynu aragno marka siirada rasuulka saddex shay saddex meelood baanu ka aqrin doonaa insha allah waxa weeyaan cali bin abi aalib radia allahu tacaala canhu siirada inbuu ka sheegay waynu aqrin doonaa insha allah hinda bin abi haala ninkii la odhan jiray saxaabiga ahaa ee jaliilka ahaana ee siirada loo yiqiina nabiga tilmaantuu tilmaamay waynu aqrin doonaa calayhi salaatu wasalaam siduu nabiga u tilmaamay gabadha la yidhaahaa caatika ummu macbad nin loo yaqaan ummu macbad caatikana la yidhaahaa magaceeda ayadana siiradii ay nebiga tilmaantay hijrada markii uu ku maray ayadana bal saddexdaasaynu yaynu sheegi doonaa waana isu dhow dhow yihiin tilmaamuhu tilmaantan caawa rabaa inaan aqriyo waxa weeye waa suurada nebiga sida ilaahay u abuuray iyo dabeecadiisa ayaynu intaynu ka gaarnaynu aqrinaynaa macnaha mawduucu waxa weeyaan xawlu maxaasini suuratihi shariifa suuradiisa maxaasinteeda sida ilaahay u abuuray ayaan yaan halka ka sheegaynaa waata waxaa la yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fii ajmali suuratin bashariya bani aadamnimo suuradii tan ugu qurux badan buu ahaa wa akmalu khilqatin aadamiya bani khilqo aadamiya midda ugu kaamilsan buu ahaa maxaasinta fadaa'isha kamaalaadka alkhalqiya waalkhuluqiya macnaa midda abuurista iyo midda dabeecada ilaahay baa nebiga u dhammeeyey calayhi salaatu wasalaam raggii sifeeyey nin waliba wuxuu odhanayay markuu sifadiisa sheego lam ara milahu lam ara qablahu walaa bacdahu milahu baa qof waliba ku soo dhammaynayay anigu maanan arag horti iyo dabadi wax nebiga la mida ma arag baa qof waliba odhanaya calayhi salaatu wasalaam macnaha qof sifeeyaaba sidaasuu odhanahayay qaala albaraa bin caazib radia allahu tacaala canhu saxaabigii jaliilka ahaa weeyaan kaana annabiyu sala allahu alayhi wasalam axsana annaasi wajhan wa axsanuhum khuluqan laysa biطawiili ilbaa'in walaa bilqasiir muttafaqun calayh muslim iyo bukhaari baa isku waafaqay inta tan baraa bin caazib wuxuu yidhi rasuulku wuxuu ahaa axsana annaasi wajhan wejiga kan dadka ugu qurux badan buu ahaa wa axsanuhum khuluqan dabeecanimona midka ugu dabeeco wanaagsan ayuu ahaa laysa bitawiili ilbaa'in dheeraan xadguduba oo dherar badnan muu lahayn walaa bilqasiir mid gaabanna nebigu muu ahayn calayhi salaatu wasalaam meel dhexaad buu ahaa weliba dherarka u dhow saddex nin weeye ma og tahay qasiir iyo tawiil iyo ribci ama marbuuc marbuuc waxaa la yidhahaa qofka dherar iyo gaabni u dhaxeeya marka marbuuc kaamila ma ahayne ila tuuli aqrab wax yar buu dherarka xaggiisa u dhowaa marbuucnimada wuu ka dheeraa nabigu calayhi salaatu wasalaam wa canhu sala allahu alayhi wasalama qaal baraa bin caazib wuxuu yidhi kaana annabiyu sala allahu alayhi wasalama marbuucan baciida maa bayna almankibayn lahu shacarun yablugu shaxmata udunih رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط, قط أحسن منه رواه مسلم وحير النبي عليه الصلاة والسلام وحوها مربوع القامة معناه نندح دحاضة وأن درر ويدرنا لغوت المامي كريم قابلنا لغوت المامين بواها بعيد ما بين المنكبين labadiisa garab kuwa ay kala fog yihiin buu ahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay inuu xabad ballaaran yahay weeyaan caqliga iyo xigmadda dhami meeshay habsato weeyo hadduu dee oo meeshu cidhiiri tahay wax marna wuu isku firi jiro wuu isku sii dayn jiray markuu isku sii daayo dhegtaas baruurta yare ka laalaada ayay ku joogi jireen ma dhaafi jirin mana ka korrayn jirin halkaasay ugu jeernaayeen maaragta labada dhegood salkooda awa ra'aytuhu waxaan arkay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fii xullatin xamraa bilad guduudan asagoo qabaan ku arkay buu lam ara shay-an qatu axsana minhu ne weli wax ka qurxoon indhahaygu ma qaban buu yidhi baraa bin caasib radia allahu tacaala canhu rawaahu muslim عن أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإياه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس شثن الكفين والقدمين مشربا وجهه بحمرة طويل المصروبة إذا مشى تكفى كأنما يقلع من صخر لم أرى قبله ولا بعده مثله رواه أحمد الإمام أحمد cali bin abi aalib wuxuu yidhi nebigaan tilmaamayaa buu yidhiyo laysa bilqasiir nebigu mid gaaban muu ahayn walaa bitawiil mid dheerna nebigu muu ahayn haddee dherer xaddhaafaa la diidayaayoo yululuqa muu ahayn dakhma ra'si madaxiisu nebiga wuu ballaarnaa maxaa yeelay maskaxda iyo caqliga dhan meesha ay ka soo fulahayaan weyn madax yaro miyaa khayr laga heli lahaa maskax weyn iyo madax weyn buu yuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam shitna alkafayni waalqadamayn labada calaacalood iyo labada gomadoodba hilib bay lahaayeen nebiga macnaa ma qallalayno xidido iyo lafo iyo kama muuqanayn way hilboonaayeen labadiisa calaacalood iyo labadiisa cagoodba way way waxay lahaayeen hilibkaasay lahaayeen w mushraban wajhuhu bixumra wejigiisa waxaa la cabsiiyey guduud macnaa caddaan oo keliya maaha caddaan gaduud lagu dheehay wey waa midabka ugu qurxon midabyada caddaan biricana maaha guduud oo dhiigdhiigana maaha waa caddaan buu u badan yahay laakiin maxaa lagu daray in yaroo gaduudah ayaa ku darnaa buu yidhi la cabsiiyey tawiila almasruba masruba waxaa la yidhaahdaa tima yar oo meeshaan dhuunta laga bilaabo ilaa xudunta inta laga gaaro timo ku yaalla yaa masruba la yidhaaha wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam timahaa yar ee deliigta ah ee halkaa kaga yaal kuwa ay deliig yihiin sida waran oo kale ama gamuun oo kale ay u toosan yihiin yuu ahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo nebiga shafkiisa yaa arkay miyaa mayaa odhanaysaa nebigu waaba iska qaalqaawanaan jiray inta badan markuu khandaqa qodahayey wuxuu yidhi waxaan arkay nebigu ciddii qufahayo intaas timihii uga yiilay boor miirana uu qariyey waxaan la isdadaboolaya nebigu muu aqoonin calayhi salaatu wasalaam ninka acraabiga ahi haddii uu u yimaado nebiga asxaabtiisa la fadhiya ma ka garanay ayuku maxamed buu odhan jiray raggiinna halkan fadhiya maxamed waa kee buu odhan jiray ilaa loo tilmaamo ma garanayo maxaa yeelay tilmaan lagu garta ma leh asxaabtiisu yuu u eg yahay saasuu ahaan jiray marka timaha yaroo dheerna halkaasuu ku lahaa idaa mashaa markuu nebigu soconayo takafaa wuu wuu hor socod buu lahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam kaannamaa yaqlacu min sakhar sida asagoo buur ka deganaya camal ayuu horay horay ayaa socodkiisu ahaa waay sidii qof meel degaandega ka deganaya saasuu nebigu u socon jiray lam ara qablahu nebiga horti maanan arag buu yidhi cali bin abi aalib walaa bacdahu gadaashiisa milahu asagoo kale ma aanan arag buu اللهم صل وسلم وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبي مركو صفين علي بن أبي طالب وحورين تري لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل المقطط ممقط ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجعد المقطط ولا بالبسط كان جعدا رجلا ولم يكن بالمهطم ولا بالمكلثم وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب بحمرة أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكدد أجرد ذو مصربة شثن الكفين والقدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت معا وبين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه nabiga markuu sifaynaya wuxuu odhan jiri nebigu muuna ahayn dhereed xaddaafa muul ahayn gaabni isku guda ceshan oo isku cambuuranna nebigu muuna ahayn wa kaana ribcatan min alqowm dhexdhexaad buu ahaa dadka dadka u dhexdhexeeya ayuu rasuulku ahaa walam yakun biljacdi almuqatad timaha adag ee galgaloolan nebigu muul ahayn tima adag oo galgaloolan oo jareer aada ah nebigu muuna lahayn calayhi salaatu wasalaam walaa bilbasdi tima yululuxaye yuxyuxana oo bisbisana muusan lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam tima adagoo xabadoodu nooshahay oo marka la firahayana firma marka kaleetana la sii dayn karo yuu lahaa ma timo oo jareerahoo oo farfadhiyana ma ahayn timo bisbisana muu lahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam wa kaana jacdan rajilan waa kaas timo adag oo firmaya ayuu nebigu lahaa walam yakun bilmuhatam muusan ahayn nebigu mid walam yakun bilmuhatam mid hidine hilib badan oo calool weyn nebigu muusan ahayn walaa bilmukaltam mid caata oo naxiifana muusan ahayn wakhaatamuna wayda iltafata markuu nebigu milicsado iltafata macan dhammaan labadiisa indhoodba waxbuu ka milicsan jiri saas qofka ilqooreedka wax ka dhuganaya waa waxbuu khiyaanaya ma fiicna waxaa la rabaa markii aad wax dhuganayso labada indhoodba inaad wax ku dhugato saasaa fiican shaki kaa geli maayo laakiin il xagga ujeeda il xagga ujeeda nebigu ma lahayn hal meela ayuu wada fiirin jiray bayna katifayhi khaatamu nubuwa labadiisa garab dhexdooda waxaa ahaa nebiga khatmadiisa macnaa nebinimada shaygii lagu khatimay wa huwa khaatamu nebiyiin nebiyaasha dhammaystirkoodii yaa ku sugnaawa khaatamu nubuwa haddaynu in yar ka taabanno waxa weeyaan meesha labada garab dhexdooda oo weliba dhinaca garabka midig bidixda xaggiisa xigta ee wadnaha ku aadan meeshaasaa hilib buuran baa nabigu ku lahaa calayhi salaatu wasalaam oo ukunta qoollayda qaar lagu miisaaliyey qaarna ukunta bahalka la yidhaaho juglayda juglay ma taqaani juglaydu waa ka weyntae ma ogtahay waa gorgorkay ku dhowdahay qolana saasay ku sheegeen marka nuur baa ka bixi jiray nuur korkiisa nuur nuur inta kale ayaan lahayn ayuu khaatimu nabawuhu u lahaa timaa ka soo bixi jiray marka tima yaa korkiisa ku yiilay khaatimu nubuwaa la odhan jiray asxaab badan baa warisay oo nin waliba si uu wariyey macnaa riwaayaad badan baa ku soo arooray waa khaatamu nubuwa waa nebinimada tii lagu khatimay macnaa nebi ka dambeeya inuusan jirin ayay kaaga warramaysaa waa nebiga kii lagu khatimay nebiyaasha calayhi salaatu wasalaam nin saxaabada rasuulka ka mid ahaa yaa wuxuu arkay yaa wuxuu dabcay inuu khaatam ka arko khatmi markaasuu gadaal la wareegay nabigana maraa u saaran markaas gadaashiisuu istaagay gadaashiisuu istaagay markuu arkay inuu warwareegayo nebigu ayuu gartay inuu khatmiga raadinayo markaasuu yidhi maxaa rabtaa uu yidhi yaa rasuulallah khatmigaan doonay markaasuu marada uga qaado nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkiibaa kuu tilmaamaya saxaabiga ahaa oo si intuu la eg yahay iyo maaragtay dhinac yar inuu u dheer yahay afarta dhinac uusan isu leekayn iyo timaha yar oo ku yaal iyo nuurka indhaha kaa qabanaya markii aad dhuga damacdo intaasoo dhan khaatamu nubuwa weeyaan fariid ajwadu nnaasi sadran dadka xabad ahaan asagaa ugu deeqsisanaa macnaha qof walba wuu deeqsiin jiray wixii uu rabo wa asdaqunnaasi lahja dadkana asagaa ugu hadalku run badnaa wa akramhum cishra macaamilana asagaa ugu karaamo badnaa man ra'aahu badiiha qofka marka ugu horraysa arkaa haabahu waa ka cabsan jir oo wuu ka wuu ka wuu ka haybaysan jiray waman khaaladahu macrifa qofka ay isbartaanay isdhex galaana nebiga axabbahu waa jeclaan jir waa jeclaan jir ee marka hore haybadda unbaad la dhugan laadee markaad barato qof aad la saaxiibtoo ka fiicani ma jiro yaquulu naacituhu kii sifaynayay nebiga wuxuu yidhi lam ara qablahu walaa bacdahu milahu nebiga horti iyo gadaashi midna asagoo kale ma aanan arag buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fariid hadda intaas aynu asxaab raggii ragga ahaa cabdullaahi ibnu cabbaas iyo iyo anas bin maalik waa noo dambeeyaani aan dhex gelino siirada siday u tilmaantay gabadhii umu macbad la odhan jiray caatika bintu khaalid alkhusaaciya gabadhaas siday nebiga u tilmaantay bal aynu sheegno habeenkii nebigu haajiray calayhi salaatu wasalaam abubakar baa la socday caamir binu fuhayr yaa la socday oo abubakar mawlihiisa ahaa waxaana tusinayay waddada madiine loo qaado cabdullaahi ibnu ubayriq nin la odhan jiray ayagoo saddexdoodu socdaan yay waxay soo mareen meel teendha ku taalla teendhadii hadday u yimaadeen gabar umu macbad duq abu macbad la yidhaaho ayaa ku jirta meeshaasay fadhidaa naag deeqsiyay ahaydoo waddaday degtaa weligeed qof allaale qofkii madiine u socdana sharaab iyo cunto waxay aragtay siisaa markii ay maka u socdaanna siday siisaa waddaday deganta daa'iman qofka deeqsiga aha wadda dega bakiilku waa ka cararaa wuxuu leeya martiduiyay ku soo raacay ayadu waddadayba deganta laakiin sanadkaasaa abaari ku dhacdayoo waxba ma haystaan bestooday noqdeen markaasay u yimaadeen umu macbad oo meeshii fadhida markaasay yidhaahdeen naada hilib iyo caano iyo waxaannu kaa iibsanna ma haysaa markaasay tidhi maya waxba ma hayo haddaan heli karana idinkama iibsadeene waan idin siin lahaa martiqaad baan idiin qaadi lahaabay tidhi maxaa yeelay ummadda kaleba waa martiqaadnaa laakiin qoomku waa abaaraysteen waana waana waana balaayaa ku dhacdo xoola ma leh goortay intaas tiri buu nebigu uu khaymadii dhugtay calayhi salaatu wasalaam mase khaymadda salkeeda waxaa yaalla ribaa fadhida ri uu idhi neefka arigaahina muxuu ahaa tidhi yaa rasuulallaahi markaas yaa rasuulallaahi uma taqaanee waxay tidhi waa ri ka hartay arigii oo caato darteed meesha la fadhida xoolihii saaka soofay bay caato kala hartay bay tidhi markaasuu yidhi caano ma laho ay tidhi maya caano caano waxle waa ka liidataa bay tidhi wax caanole waa ka liidataa maxaa yeelay may kacdo hadday caano leedahay caano wax yeeshaa waa wax xoog leh markaasuu yidhi ma noo idinaysaa inaannu maallo markaasay tidhi haddaad maali karto oo caano ka helaysid maal saasay u tidhi haddaad caano ka helayso maal markaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam markaasuu u yeeray walbarrida ii keena waxaa lagu leeyaha markii la soo waday waxaa la qabtay dhabarka ma kici karto dhabarkaa la qabtay lugihii iyadoo jiidaysa yaa la keenay markii la keenay ayuu gacantiisa mariyey riwaaya waxay leedahay dhabarkuu gacanta ka mariyey riwaayana waxay leedahay dhabarka iyo candhadaba gacantuu ka mariyey ilaahayna wuu baryey inuu ilaahay caanan uga siiyo ilaa way way way soo dhibtoodeeni wax yar markii la joogay ayay afartii adin dhigatay waaba istaagtay waana gaafati in la lisahayay u gaafati markaasay haddana badya ceshatay waaba calaqnaqsatayba gamdhe gamdhe gamdhe maxay cuntay caloosheedaba wax kuma jirin maxay maxay calaqnaqsanaysaaba waaba dheragtay markiibayba dheragtayba isla markii godol bay candhadii ku soo taagtay weel toban qof caana ku deequu yidhi isiiya weelkaas wuu lisay nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa gacantiisuu ku lisay ayadii buu cab yidhi horta duqdii duqdii baa cabtay ayagiina waa cabbeen waa ka dhargeen haddana mar labaad buu lisay weelkii tobanka qaado caana afka ka joogaan yuu u teg abumacbad sii buu yidhi caanahaas hadduu yimaado waana iska tegi intuusan fogaaninba abumacbad baa yimid mase caanahaanaa weelkan ka buuxa naa waa sidee guriga caana ma lahayne arigiina anaaba jiray asagaa ku maqnaa arig arigu soo wadaa kulligii waa caato laguhu isla dhacayaayo dhuuxba ma leh riyaha dhan oo soofay caanaha xaggee ka heshay waxay tidhi caanaha meel kale kama heline nin baa noo yimid barakaysan tilmaantiisuna waa sidaa iyo sidaa iyo sidaa way tilmaantay markaas marka tilmaantay tilmaantay ayaynu halkan ka sheegi doonaa say nabiga u tilmaantay calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi waan gartay waan gartay ninkaasi waa quraysh ninkii qurayshi ay raadinaysay ilaa in la goobayo wuu ogaaye waa ninkay qurayshi raadinaysay buu waxaan ku dhaartay buu yidhi haddaan arko inaan rumeeyo oo raacaan ku dhaartay buu caanahoodii bay dhammeen nebigu madiinuu tegey safarkiisii intuusan wax badanba joogin ayadii iyo ninkeedii oo nebiga ka daba yimid ayaa madiine yimid markaasay nebiga ku islaameen hortiisa calayhi salaatu wasalaam marka ummu macbad maxay nebiga ku tilmaantay calayhi salaatu wasalaam ummu macbad waxay tidhi waxay tidhi ummu macbad فقالت والله إنه مر بنا رجل مبارك كان من حديثه كذا وكذا قال سفيه يا, لي- يا أم معبد إيه تلمان بوري نكا شيغيس فقالت رأيت رجلا نمبان أركي بيتي ظاهر الوضاعة افتين كيسو بنان كيالون نورا يا أيا أيا أركي حسن الخلق أبو رستيسو أي قروح بلانتهي مليح الوجه wejigiisu uu furfuran yahay lam tubcibhu sajlatun baruuri ma dhibayso baruur saarani dhibi mayso walam tusir bihi salcatun madax yarina laguma arko madaxiisu ma yara qasiimun mid qaybinay qayb wanaagsan weeyaan maxaa yeele caanaha siduu u qaybiyey bay yay ogayd siduu ahaa taasay garanaysaa wa qasiimun bay ti أحور آه فريد أحور ومد إن عد عد بيتري أحور وحليلاها أحور قفك إشيسو عدان كيدونا عد يهي مدو كيدونا مدو يهي باليلا دعته إيا إيا إيا أحور وحا حور العين لو قبحي ناقا الحور وكوا إن عد عد ويان marka indhihiisu waa cadcad yihiin bay ka wadaa agxalu mid indha kuulan weeye laakiin maaha waa abuur ilaahay baa u abuuray waaba lagu dhalay inuu indha kuulan yahay fii caynayhi dacajun waa indhihiisa caddaan ayaa ku sugan bay tidhi wa fii ashfaarihi wadafun indhihiisa baarkoodana baarar dheerdheer baa ku sugan oo indhaha baarkood timo badan buu leeyahay bay tidhi wa fii sawtihi sijalu saxalun sawdkiisana waxaa ku sugan bay tidhi quwad markuu kula hadlahayo hadalkiisu wuxuu u soo baxayaa hadal quwo leh yaa ka soo baxaya asaju asajulxaajibayni labadan sunniyood kuwa ay qarqaroofan yihiin weeye macnaha saasay qaansa qaansaad moodaa siday u qalloocan yihiin waana quruxda sida sida baasha la yidhaha qaansa roobaadoo kale yay u qalloocan yihiin labadiisa xaajib aqranu kuwa ay xariiraan weeye labadiisa xaajib laakiin timo weyn kuma xariiraan wax yar bay ku xariiraan laakiin kanina waa xaajib kanina waa xaajib inta u dhaxaysa wax yar yar oo markii dee faras qofku intuu fuulo boor ku dhaco xoogaa yaroo boorka ceshanaya waa leeyihiin laakiin markuu kuu muuqdo halkani timo kama muuqdaan ee labada labada sunniyood keliya yaa nabiga ka muuqata calayhi salaatu wasalaam fii caynayhi sadacun fii cunuqihi sadacun qoortiisana waxaa ku sugan nuur bay tidhi markaad aad luquntiisa aragto nuur baa ka baxaaya bay tidhi wa fii lixyatihi kasaafa garkiisana waa timo badan yahay tidhi timo badan baa ku yaal idaa samata hadduu aamuso fa calayhi lwaqaar korkiisa culays baa saaran hadduu aamuso wa idaa takallama hadduu hadlana samaa wa calaahu lbahaaw nuur baa ka baxa markuu hadlana xulwulmandiq dhawaaqiisu waa macaan yahay kalaamuhu faslun kalaamkiisu waa fasli kala bax weeyaan kalaam fasiixa weeye laa nasrun niiqniiq maaha walaa hadarun nownowna maaha hadalkiisu labada midna maaha macnaa hadal yaryarna ma leh hadal waaweyna male hadal dhexa oo kelimo kelimo uu kuu siinayo oo aan kaa dhumayn weeyaan buu yidhi hadalkiisu wa kaana mantiquhu khasaraatu nadmin waxaad moodaa buu yidhi luul la tixay hadalkiisa kelima kelima kelima kelima ayuu kuugu jawaabayaa sida tusbaxaasoo kale uu u tixan yahay oo kale abhannaas dadka asagaa ugu qurxan wa ajmaluhu asagaa ugu jamiilsan min baciidin meel fog ayaa quruxdiisa ka muuqanaysaa wa axsanuhu min qariib kan ugu dhowna asagaa ugu fiican rabca dhexdhexaad weeyi laa tanshu'uhu caynun min tuulin ilka caroonaysa dherarkiisa ma leh oo ma dheera walaa taktaximuhu caynun min qisar cayn macnaa il nuqsaaminaysa ama xaqiraysa gaabnina ma jirto qusnun bayna qusnayni waa laan laba laamood u dhaxaysa abubakar iyo iyo caamir buu u dhexeeyey fa huwa andaru halaaثati mandaran saddexdana asagaa u qurux badan oo u nuur badan wa axsanuhum qaddan taagnaanta asagaa u fiican lahu rufaqaa'u dad la socduu lahaa yaxufuuna bihi koobaabaya wa idaa qaala istamacuu liqowlihi hadduu warramo warkiisay dhegaystaan wa idaa amara hadduu amrana tabaadaruu liamrihi amarkiisay u degdegaan maxfuudun ku la koobaabay weeye maxshuudun ku loo khidmeeyo weeye laa caabisun mid weji tubaya maaha walaa mufanidun mid qof canaananayaa maaha intaasay umu macbad sifadeedii intaasay nebiga ku tilmaantay calayhi salaatu wasalaam waa tahay muslim iyo tirmadi waxay wariyeen abilfudayl nin la odhan jiray ayaa waxaa la yidhi rasuulkii ma aragtay markaasuu yidhi waan arkay markaasaa la yidhi kayfa ra'aytahu see rasuulka ku aragtay qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam abyada mid cad buu ahaa maliixa alwajh wejigiisu kii uu wanaagsan yahoo nuurayuu ahaa abyada mid cad maliixan mid wejigiisu maliix yahoo furfuran yahay muqasadan mid dhexdhexeeyuu ahaa ragga meesha u dhexdhexeeyaa ayuu ahaa buu haddaynu soo qaadanno nuurka nebiga calayhi salaatu wasalaam iftiinka nebiga haddaynu soo qaadanno bani aadamka weji ahaan nebigaa ugu qurxoonaa weji ahaan asagaa ugu nuur badnaa saxaabadii tilmaamayey dhammaantood waxay isku waafiqeen wejigiisu inuu iftiin dheer lahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam qaarkood waxay ku magacaabeen oy ku shabbaheen qorraxda qaarkood qorraxduu nebiga wejigiisa qorraxday ku shabbaheen qaarkoodna waxay ku shabbaheen dayaxa afar iyo tobnaadka ah qaarkoodna waxay ku shabbaheen dayax soo baxay oo mugdi ka soo dhex baxay oo kale yuu ahaa bay yidhaahdeen intaasoo dhan waxay ku kulansan yihiin wejiga nebigu inuu nuur indhaha qabanaya ee aan la fiirin karin inuu lahaa haddaba marka axaadiidtii aynu tiltilmaanno wejiga qoloba siday ku tilmaantay nebiga ku shabbahday fariid rawa tirmidiyu can abi hurayra radia allahu tacaala canhu abuu hurayra wuxuu yidhi maa ra'aytu shay-an shay ma anan arag axsana ka qurux badan min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ka qurux badan ma arag kaanna shamsa qorraxdu waaba iyadoo tajrii ku soconaysa calaa wejihi qorraxdu ayadoo wejigiisa ku soconaysa unbaabad moodaa buu yidhi dee qorraxda nuurkeeda aragtay inay nebiga wejigiisa ku soconayso unbaad u qabaysaa buu yidhi markaad nebiga dhugatid calayhi salaatu wasalaam wa qaala alimaamu alghazaaliyu isaguna wde abubakar muxuu yidhi asaguna abubakar amiinun mustafaa lilkhayri yadcuu ka daw'i ilbadri zaayiluhu dilaamu abubakar wuxuu yidhi amiinun nebigu waa mid la aaminay mustafaa waa mid la doortay lilkhayri loo doortay yadcuu dadkuu ugu yeerayaa ilaahay darti ka daw'i ilbadri dayaxa iftiinkiisoo kale zaayiluhu dilaamu dulmiga suuliya yuu nabiga wejigiisu la mid ahaabu ana abi cubaydata abuu cubayda bin moxamed bin camaar bin yaasir waxaan idhi buu yidhi gabar bintu mucawad la yidhaahdo rabiic rasuulka ii sifee waxay tidhi buu yidhi yaa bunayi wiilkaygow low ra'aytahu haddaad arki lahayd rasuulka la ra'ayta shamsa aalicatan qoraxdiioo soo baxday ayaad arki lahayd bay tiri low ra'aytahu la ra'ayta shamsa aalicatan qoraxdiioo soo baxday ayaad arki lahayd ayay tidhi rawaahu termadiyu walbayhaqiyu wagayruhumaa ayaa wariyeen xadiidka macnaha qorax bay dadkaasi nabiga ku shabbaheen alayhi salaatu wasalaam fariid rawa termadiyu min xadiidi hinda bin abi haala min riwaayati alxasan bin cali radia allahu tacaala canhuma qaala sa'altu khaalii hinda bin abi haala wa kaana wasaafan can xilyati الnabiyi salى allahu alayhi wasalam وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا يتعلق بي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر يا كان يتلألأ وجهه كان فخما مد وين أو إلهي أكتي سكوين بوها مفخما من لوين أيوه بني آدم كوين أيانا وأها يتلالو وجهه وجهيسو وافتيم جري والنور جري تلالو القمر في الليلة البدر في ليلة البدر ليلة البدر قواك وهمينها ضي حكام الكيهي أفر يطبناتك يا شن يطبناتك يا ويان وجهيسو سيدا ضي حاس أفر يطبناتك النوره يا وجهيسو النبي النور جري وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان همين كاس ليلة إضحيان بالنبي أركيبوية وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو عندي أحسن من القمر رواه الترمذي همين كي همين مقدية أي النبي أركيبوية عليه الصلاة والسلام همين مقدية يا أركي macnaa mugdi sida kale uma aha dayaxii waa joogaa laakiin waa hamayn maalin maaha waa dayax afar iyo tobnaada nebigana waan arkay buu marka wuxuu yidhi marna nebigaan lugtaa marna dayaxa afar iyo tobnaadkaa ha lugtaa buu yidhi saxaabigaa jaliilka jaabir binu sumura jaabir binu sumura bisumura labadaba waa la yidhaha falahuwa cindii axsanu min alqamar aniga agtayda nebigaa igala qurxoonaa buu yidhi dayaxa calayhi salaatu wasalaam ma aha suurada iyo maaha waa iftiin waxaynu ka hadlaynaa nuur weeyaan dayixii waxaa igala nuur badnaa buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba shay markaad isgarab dhigaysid oo adiga marba mar fii midba mar fiiriya marna dayaxaan fiiriyaa marna rasuulkaan fiiriyaa falahuwa cindii agtayda axsanu min alqamari dayaxa asagaa igala qurxoonaa rasuulku عليه الصلاة والسلام إسحاق السباعي أنه قال رجل سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصيف وروح يري بناء بن عازب نبي وجهيسو ما سيفته كلو لمدها عدانك إلى سيفته واو وعدها فقال وحير لا بل مثل القمر بل مثل القمر رواه البخاري والترمذي bukhaari iyo termedi baa wariyey seefa sheegin buu yidhi dayaxa ayuu wejiga nebigu la mid ahaa buu yidhi wa rawaa muslim can jaabir bini sumura radia allahu tacaala canhu wa qaala rajulun kaana wajhu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam mithlu sayf faqaala jaabir laa bal mithlu shamsi waalqamar bal mithlu shamsi waalqamar dayaxa iyo qoraxda ayuu nebigu la mid ahaa baa la yidhi calayhi salaatu wasalaam وفي صحيح البخاري من حديث كعب بن مالك أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نوغا ورنبالي وعير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر مرك النبي أو فرحه أو وحو كفرحه واركه وجهيسو والنور باكب حجري سيدا ضيح قئيسو كلي أدموديسو سيدا ضيح قئيسو كلي أبي إسحاق وحلق وريي الهبذاني وعيري وعلى وريي نبيك إنو لحجي عليه الصلاة والسلام مركاس يري نبيك أن أركي وطوافة يكعبادة قبلي مركاس قال يري بل نوت المان محولا مدعها فقالت كالقمر ليلة البدر كالقمر ليلة البدر ضيحة كاملة أي همينديسة ayuu nabigu lamid ahaa bay tidhi lam ara qablahu walaa bacdahu milahu bay tidhi gabadhaas saxaabiyadaah anigu ma aanan arag horti iyo gadaashi midna ma aanaan arkinin marka nabigu calayhi salaatu wasalaam markii dee uu yimid madiine ayaa waxaa ka yimid ansaartii baa ka hor timid ansaartii marka shicir bay ku soo dhoweeyeen waa gabdhihii iyo raggii iyo kulligu طalaca albadru calayna min haniyaati اlwidaaci wajaba ashukru calayna ma dacaa lilahi daaci ayuha almabcuuثu fiina ji'ta biاlamri اlmuطaaci shicirkaasay ku soo dhoweeyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu madiine soo galay maxay ka bilaabeen طalaca albadru calayna albadru huwa alqamar albadru huwa alqamar laakiin maxay uga jeedaan rasuulkay uga jeedaan calayhi salaatu wasalaam dalaca albadru calaynaa min haniyaati alwidaaci meeshuu ka soo hoobanayay weye buurta dhinaceedii buu ka yimid bay yidhaahdeen wajaba ashukru calaynaa shukri baa korkanaga ku waajibay maa dacaa lilaahi daacin intii qof ilaahay u yeeraa ugu yeeraya dadka ayuha almabcuusu fiina kan annagana lagu soo saaro rasuulka noo ahow ji'ta waxaad la timid bilamri almutaaci amar la adeeco waad la timid macnaa amarkaaga waa amarkii ilaahay amarka ilaahayna waa fiica waa waa la adeeca way markaa nebiga wejigiisu calayhi salaatu wasalaam iftiinkaas ayuu lahaa aynu ka warramayno qole waxay yidhaahdeen qorraxdu la mid ahaa qole waxaa la yidhahdeen dayaxa far iyo tobnaada ayuu la mid ahaa bay yidhaahdeen marka qofkii eegaaba dee nuurkaas yaa lagu tilmaamay faanuus lama odhan karbuuno lama odhan matarmakiskaa lama odhan bishamsi walqamari unbuu u dhaxaynahayay tilmaanta rasuulka markay tilmaamayaan calayhi salaatu wasalaam fariid marka bal hadda aynu fiirinno marka eeg aynu fiirinno bal udugiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam aynu asagana meel ka fiirinno nabigu calayhi salaatu wasalaam caraftiisu mid ayan wax la mida la arag bay caraftiisa waa carfoon oon farihiisa saarin ayuu carfoonaa